حالي شعبينا وأسرة ما حدث لعبها dardana kullaan duwwana zaman gobalana alla dardana سبحان الله تعبيرنا وذكرة عن تلك الأذهان اسم الشعبنا وذكرت بس وغمض كتبه قرني وذكرت danka bari abiyu da ke tululu ita ake kundan ita wuri aka fari kundan yusuf ay aliyu yarwi da mawar kana bata ali so da we iu so da we kana
waayahay halkan waa ku hadlaysay sidii kulaacanta shacabka soomaaliyeed oo hambalyo iyo bogaadi lagu dirahaya maamulka iyo weliba dadka shacabka ee soomaaliyeed ee ku nool gobolada puntland puntland waxay kamid tahay dowladaha kamidka dowladda federaalka soomaaliyeed waxaan ognahay mashaariic fara badan oo iskutaashiya iyo mashaariic fara badan oo loogu talagal dhinaca horumarka iyo mustaqbalka ayaa puntland ka socda sidoo kaleeto abaaro baahsan ayaa ku hagsay taasi oo roob la-aantu keentay muddo saddex sano laga joogana goboladaasi qaybo kamid ah waxbay ka dihin timid aad u fara badan baa laga sameeyey balse haddaba maxay ka yidhaahdeen odayaasha iyo maamulka golaha nineteen sixty soo qabta caali
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhagood aad baan kuu salaamayaa golaha nineteen sixty oo dad boqolaali ku jiraan aad iyo aad baan u salaamayaa dadkaas oo kasoo kala gala adduunka oo dhan waxaanuna u hambalyeynaynaa go-aanka dowladda puntland ay ku qaadatay horumarinta dalka iyo go-aamada maslaxadda ummadda soomaaliyeed ka turjumaya oo geesinimada ah waxaan aada iyo aada ugu hambalyeynaynaa dowladda iyo madaxweynahaba go-aankooda ay qaateen arrintaas waa arrin mudan niyad wanaag hambalyo in loogu hambalyayo dowladda iyo go-aanka madaxweynuhu ku qaatay inuu dalka hore u socodsiiyo taariikhna uu kaga tago intuu maamulayo dowladda puntland waxaan aada iyo aada ugu sii mahad celinaynaa dowladda puntland go-aamaday ka qaadatay abaaraha iyo dagaashada jirta iyo haraadka jira ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu dalka roob keeno go-aamada dowladdu ay ka qaadatay oo ay dadkeeda ugu reelisay oo meel walba ay kor taagan tahayna waxaan leenahay garabkii garabkii ha jiro anana waydinla taagn idin garab taagannahay kul iyo qabowna aada iyo aad baanu uga qayb qaadanaynaa insha allahu waana ku garab taagannahay waxaan intaa gadaal ka raacinaya oo ugu hambalyeynaya dowladda iyo iyo maamulkeedaba meelaha fogfog oo aan barwaaqadu inta badan dareenka wadooyinka iyo warshadaha iyo eerbooradu ayna gaadin ha loo cadaalo sameeyo waxaanu dowladda ka codsanaynaa intay gaadi karayaan oo awoodooda ay ku sinto annaka og inay wax walba diyaar u yihiin waxaanu ka codsanaynaa in ummadda soomaaliyeed ee ee shanta gobol iyo degmada ahaa ee barwaaqadaas iyo khayrkaasi inuu meel walba gaadho intii laga gaadi karo awoodda ay oqolaato waxaanu leenahay guulba guulaysta waxaan idin leenahay ilaahay khayr haydin haydin siiyo ilaahay ummadda soomaaliya o dhanna waxaan u baryaynaa in roob allah uu siiyo intaasaan degooda kusoo gabagabayn laha aada iyo aada uga mahadsantihiin waayo golaha laasiskiisa oo ku caan baxay wixii wanaaga oo ay qabtaan dhammaanba maamulada iyo weliba hogaanka sida dowladda federaalka soomaaliya inay ugu hambaliyeen kuna taageeraan ayaa saan horebaynu ku sheegay caawana u taagan waxqabadka iyo cabaaraha iyo gaca mashaariicda ee puntland inay caawa uga hambaliyayaan kuna reerigeliyaan inay halkaas kasii wadaan barnaamijka waxaa qaadi doona waktiyada kala duwan ee saagaan minuud puntlandis iyo qobjasa goloskaleya ballaaran ee qoraha laankinsisi dot com haddana aan u yeero cagaaran oo ka tirsan odayaasha iyo maamulka golaha nineteen sixty oo aadaaba u taagan iyo waqti walbana u taagan dhiirigelinta mujtamaca soomaaliyeed iyo weliba baraarujinta ummadda soomaaliyeed ku-haaginta dhinaca u wanaagka doorkaagaan aad aad u mahadsan sidoo kale waxaa igala qayb qaadan doonaa ismail axmed waxaanu ka qayb qaadan doonaa cabdixaafid iyo gabadha ayaa maxay ah waa hooyooyinka aad aragteen ee soomaaliya aadka ugu fanaa badan ubadka fanaa badan ku dhalay waa gabdhihii ugu tabarucay aqoontooda umuursinimo in ay kala qayb qaataan iyo dhinaca saafalkaba waa asliya seno cagaar wala oda mahadsan ismail axmed axmed alasoo dhuuqa ku socon ismail axmed adoo mahadsan cagaar wala helan doonaa
waa ku salaamayaa dhagood dadka madashana waa salaamayaa iyo odayaasha igala qaybgalaya waxa weeyaan hambalyada waxaan kaloo waxa weeyaan salaamaya dhammaan dadkii maqli doona ee soomaaliyeed meel kastay joogaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu salaan kadib waxaan aada ugu hambalyeynayaa waxa weeyaan maamulka puntland iyo waxa weeyaan dhammaan ummadda soomaaliyeed ee horumarka iyo waxa weeyaan soomaalinimada u gunsatay oo u gunsatay inay ummadeeda iyo dadkooda wax taraan khaasatan waxa weeyaan waxaan aada u hambalyeynayaa mashruuca horumarineed waxa weeyaan cusub ee maanta waxa weeyaan waxa weeyaan maamulka puntland uu ku horumarinayo oo waxa weeyaan muddadii koobnayd ee waxa weeyaan xukuumaddu waxa weeyaan ay jirtay laga dareenayo dhammaan daafaha puntland iyo dhinacyadeeda waxaana ilaahay uga baryayaa subxaanahu wa tacaala in waxa weeyaan horumarkaas iyo wanaagaas waxa weeyaan kuwii nabadgelyo ku hela oo ammaan ku hela oo kala dambeyn ku hela uu ka dhigo waxa weeyaan waxaana kala dardaarmayaa shacabka soomaaliyeed iyo shacabka puntland in nabadgelyada iyo amniga iyo ammaanka iyo kala dambeynta ay ka shaqeeyaan horumarkuna waxa weeyaan ammaanka kama soo haro dhinacaas waa dhinaca hambalyada iyo horumarinta dhinaca kale ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu marka ugu horeysa dadka uu soo gargaaro isagaa gacantiisa ay weyn tahay uu roob iyo waxa weeyaan wanaag uu la soo gaaro oo dhibaatada iyo abaarta uu ka dulqaado waxaan ugu hambalyeynayaa maamulka puntland sidii quruxda badnayd ee waxa weeyaan uu ugu gaashaantay oo uu waxa weeyaan arrinta dhibaatada abaaraha uu u saameeyey iyadoo waxa weeyaan uu u guntaday dhammaan ummadii kusoo qaxday oo dhinac walba oo soomaaliya iyo kilinka shanaad ba isaga timid in waxa weeyaan daryeelkooda iyo caafimaadkooda iyo biyahay cabi lahaayeen iyo cunaday cuni lahaayeenba uu u guntaday laa shukra cala alwaajib waxa weeyaan haddii ilaahay subxaanahu watacaala uu maamul iyo kala dambeyn iyo nidaam iyo qorshe uu siiyey waajibkoodii bay guteen waxa weeyaan meeshaasna waxa weeyaan waxaa kasoo baxay arrin aada u qurxoon waxaanu ka codsanaynaa waxa weeyaan horumarinta iyo mashaariicda iyo kala dambeynta in la gaarsiiyo degaanada fogfog oo waxa weeyaan ama duruufta ay u saamixi weyday jidadka ama duruufta ay u saamixi weyday waxa weeyaan dhinac walba ha noqotee waxa weeyaan marka maamulka puntland waan hambalyeynaynaa maamulada kale ee soomaaliyeed iyo nidaamyada kale ee jirana waxaan usoo jeedinaynaa inay ku daydaan oo wanaagga iyo horumarka ay uga daydaan waxa weeyaan qof walbo ay maqlayana soomaaliyeedna waxa weeyaan waxaanu ku boorinayaa inuu amniga iyo kala dambeynta iyo sharciga iyo dowladnimada taageero si aanu waxa weeyaan qaran jira oo ummada aanu u noqonno maxaa yeelay caalamka aanu ku noolnahay ama aanu joogno waxay horumarka ku gaareen waxa weeyaan waxa ugu horeeyay waa isku tashi iyo isu tanaasul waxa weeyaan wadamo aanu kana dad badan nahay kana khayraad badan nahay baanu magan u nahay waxa inoogu nacanno wacanna waxa weeyaan waa kala qaybsanaanta iyo waxa weeyaan kala fogaanta weeye marka dhagood haddaan badiyey waayahay aada baad u mahadsan tahay bal haddana adigu yeelo si eriyadiisa uga yidhaahdo golaha nineteen sixty ku aadan puntland dadka shacabka soomaaliyeed ee ku nool iyo weliba wadanka dibadiisa jooga iyo maamulkaba cagaar
adeer waa idin salaamayaa inta ay odayaasha sheegeen weeye wax badan aan ku daray malaha maanta puntland tusaaley noqotay qudwatun xasana yani wax lagu dayan karay noqotay waxayna ku noqotay tijaabadii soo martay abaartii ugu fogeyd oo ugu wakti dheereyd baa soo martay alxamdulilahi rabbilcaalamiin maanta wax ka dhintay iyo wax macaruuri hayse ma jirto waxaana waxay ku timid wadajirka iyo iimaanka iyo isbahaysiga iyo waxa dadku quurayo ayay ku timid waxay markaa gaadheen markay dadkoodii daryeeleen bay waxay gaareen ciddii kaloo u timidna oo soomaaliyana inay u gargaaraan marka allaha u badiyo maalkooda allaha ee khayr badan siiyo adduunka iyo aakhirada intaasaan leeyahay waxay sameeyeen tusaale fiican waxaan kusii dhiirinaynaa inay hawsha halkaa kasii wadaan taa intaasaan ka idhi ilaahayna waxaan uga baryaynaa naxariistiisa fadliga ilaahay iyo naxariistiisa khayr lagu helaa in ilaahay roob khayr qaba oo degdega uu siiyo oo aan dhibaato lahayn oon musiibo lahayn taa intaasaan adeer ka idhi waxaan kaloo ka idhi waddanku horumar buu ku socdaa puntland waa socotaa waxayna u socotaa dhinaca horumarka maanta mashruucan lagu soo guulaystay waa mashruuc loo aayeeyo waa mashruuc puntland maaha degaanada cagaarkeeda oo dhan ay ka faa'iidaysanayaan waa mashruuc ay horumar iyo shaqo iyo wax badan oo horumar ay ku gaarayso waxaa mishaadaan usoo qaadanayaa si loo soo saxiixo heshiiskaas waxaa tegay madaxweynaha waxaa tegay ra-iisul barlamaankii oo hadlayay waxaa tegay wasiirka arrimaha gudaha waxaa tegay wasiiru dowlaha warfaafinta waxaa tegay guddoomiyaha gobolka bari iyo xildhibaano iyo dignitaries dad kale oo qiimo leh oo ku nool abudabi iyo agaarkaas intaas waxay danaynaysay oo culayskaa loo saaro intaa mas-uuliyiina loo diray culayska iyo miisaanka uu leeyahay dekadaas ay leedahay dekadii jabuuti way buuxdhaaftay waana dhisantay tii badin tii waqooyina waad hadda dhismayso berbere ka dhismaysa tanna waa tii ku xigtay marka waa guul ay soo hoyatay madaxdana adeer hadday wax sameeyaan dhibaatana in sidii uu caari sheegayay la yidhaha war waxa waa ku qaldan tihiin hadday wanaag sameeyaanna in lagu dhiirigeliyo oo lagu mahadnaqo in la xaasido ama khayrkii iyo wanaaggii ay samaynayeen si xun loo fasiro ma fiicna ilaahay wuxuu leeyahay ayaxsiduuna bima atallahu min fadli war ma waxay xaasidayaan fadliga ilaahay bixiya ilaahay baa fadliga bixiya fadliga ilaahay bixiyana cidna ma xasdi karto marka waxaan leeyahay waa dadaasheen guul fiican baad gaadheen horumar iyo barwaaqaa dadka ugu horseedeen allaha garab idin siiyo allaha idin guuleeyo allaha idin barakeeyo waa mahadsan tahay dhagoodow adiguna barnaamijyada quruxda badan oo dhiirigelinta ah oo ummadda lagu wacyigelinayo aad markasta diyaarinaysid na wuu ku ammaanan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waayahay adic kale u dhigo waxaa jira mujtamac soomaaliyeed oo fara badan oo caalamka lacaga badan ka dira kuna dee kaasi abaaraha si looga qayb qaato guddiyada kala duwan ee ka dhisan magaalada muqdisho sida gurmadka abaaraha qaranka lafaansa wax badan bay ka geysteen soomaali fara badan oo tanzania degan baa dhaqaale fadlo ku bixisay si soomaali lafaanteeda abaartaas looga qayb qaadan lahaa sidoo kaleeto nairobi iyo kenya dalka la yidhaahdaba soomaalidii joogtay faraha badna iyo ganacsadoodii lafaantooda aada uga qayb qaateen soddon farka lafaantooda wixii tabarteeda wax ka qayb qaadatay caalamku waa soo gurmanaya kulliba saan wada ognahay hadda sacuudi arabiya way ka muuqataa goobaha waaya mashaaric fara badan oo horumareed baa hadda aad moodaan ay soomaaliya kasoo bilaabmayaan aan jeclaysano in dowlad goboleedyada kale lafahaantoodu ay wax ka helaan sharciyaa kala duwan dadka degan deegaanka iyo maamulka jooga iyo weliba dowladda federaalku ay kala qayb qaato sidii lafaantooda loo horumarin lahaa waxna looga qaban lahaa anu yeer haddaba cabdixaafid oo ka tirsan madaxa nineteen sixty maamulkooda
waayahay dhagood bismillaah dhagoodow aad iyo aad baa umahadsan tahay fursadda qaaliga ah oo aada isiisay dhammaan horta dadka memberska iyo ummadda soomaaliyeed ee dhegaysanaysa waxaan leeyahay dhammaantiin waa issalaamayaa magacaygu waa cabdixaafid dhegoodow horta marka ugu horeysa waxaan hambalyo u dirayaa xukuumadda hadda talada haysa oo uu garwadeenka ka yahay cabdiweli maxamed caligaas madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka iyo guud ahaan maamulkaas oo ay aada moodina hadda muuqato wixii ay ballan qaadeen ballantii inay ay ka soo baxeen hadday noqoto dhinaca horumarka dhaqaalaha especially kaabayaasha dhaqaalaha horumar weyn baa socda waxaana mudan in loo hambaliyeeyo marka waa u hambaliyeynayaa aad iyo aad bayn ugu mahadsan yihiin dhagodow waxaan kala u hambalyaynayaa waddanka abaaraha ka jira soomaaliya oo dhan guud ahaan abaaraha waddanka ka jira puntland aad bay u halakeeyeen inta maamulka puntland uu hadda ka taliyo ama puntland ku abtiirsata abaar al yacni aad iyo aad u dhib badan baa ka jirta haddana waxaad moodaa dadku inay dad u diyaarsan ay ahaayeen marka waxaan u hambalyaynayaa laba hay-adood oo run ahaantii mudan in loo hambalyeeyo waa labada hay-adood oo lakala yidhahdo alminhaaj iyo salsabiil baa lakala yidhahdaa hay-adahaasi niman culimo ah oo hadda aan ka xusi karo sheekh daahir al cabdi oo culimo u badan baa hormuudka ah dhaqaalaha iyagaa dadka ka soo ururiya gurba joog hadday yihiin iyo hadday gudaha ku jiraanba waa dad la aaminay waxbaa loo dhiiba wixii loo dhiibayna sidii loogu talagalay bay u bixiyaan runtii ilaahay subxaana watacaala ajar iyo xasanaad ha ka siiyo iyaguna waa dadaalayaan yani abaarta in meelaha qaar laga dareemi waayo xuduudda hadda qayladeedu ay yaraato waxaa u sababa shacabka iyo dowladda waa laisku way ku xiran yihiin specially dadka hadda aan kuu sheego culimada ah aad iyo aad bay waxay u badbaadiyeen ilaaha badbaado leh hadda shalay waxaan arkayay kun golis oo oo loo qaybiyey raashin waa kun wey thousand families families ah marka hambalyay mudan yihiin waa u hambalyaynayaa ilaahay subxaanahu watacaalana waxaan ka rajaynayaa kolley abaarta lagu waari maayo dhibaataduna iska socon mayso kolley waxuun baa jira ummaddan soomaaliyeed guud ahaan ay ku gaalsadeen inaa waxa hadda dhacaya ilaahay gacantiisu waa weyn tahay ilaahay ha la baryo ha laysa cafiyo horena ha loo socdo waxaan mar labaad dhagoodow si gaara ugu hambalyaynayaa madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas dadaal buu ku jiraa ballanqaadkii uu sameeyey waxaa ka mid ah puntland waa inay isku tasataa isku tasigii waa muuqanaya maanta miis ku saaran yahay hadday tahay kaabayaasha dhaqaalaha dekadaha hadday tahay ceelasha hadday tahay waddooyinka la dhisayo anso on sofor wax badanna waa qarsoomeen waxna hadda waaba ay socdaan marka madaxweynuhu waa mahadsan yahay waxaan ka codsanaynaa inuu yani hawsha waktiga hadda u haray uu kasii wado waana rajaynaya inuu kasii wado aad iyo aad baa umahadsantaa dhagoodu waayahay dhammaanba mujtamaca kala duwan ee ku nool puntland ha ahaadaan ardayda ha ahaadaan ganacsatada ha ahaadaan dadka xataa laf ahaantooda shaqaalaha ciidamada iyo dadka dibadda ku nool ee soomaaliyeed ee aadka uga qayb qaatay ayaa laf ahaantooda aada u mudan in muxuu ahay loogu hambaliyeeyo looguna bogaadiyo sidoo kaleeto kaabayaasha dhaqaalaha ee dawladdu aadka isaga xil saartay weliba aad bay u dambeysay heshiiskii dekeda sidoo kaleeto eerboortka garo gaalkacyo sidoo kale wadooyinka faraha badane puntland la hirgeliyey sidoo kale ceelasha biyaha ee maamulku aadka u hirgeliyey ee dadku ka dhiman waayeen maanta biyo la-aanna aana puntland gudaheeda ka jirin roob la-aanuba maanta ka jirta raashin la-aani kama jirto roob la-aanuba maanta ka jirta biyo la-aani kama jirto roob la-aanuba ka jirta waayahay intaas oo dadoo isku duuban waxa ay qabteen mujtamaca soomaaliya aad bay ugu hambalyeeyeen sidoo kaleeto qofka somaliland madaxdeeda qeybadooda kamida ayaa u hambalyeeyey dadkii dhulkaasi u guuray dhinaca abaarta ugu qaxay darteed inay dadkaasi ay usoo dhaweeyeen wax badanna loo qabtay bal haddana aan dhinaca gabdhaha lafaantooda eego asli ilahdal keliya waa gabadheeda asli waa gabadha horuu sheegay muxuu ahaa inay afaantooda aada uga soo shaqaysay dhulkaasi asli maxaa adigu maanta oran lahayd
horta salaamu calaykum waa idin salaamay gidigin intan ku jirta golaha gaar ahaan dhagooda waan ku salaamay salaan ka bacdi puntland magacay la baxday waxay ahayd puntland waa hooyo khayr badan ayaa ka socota culimmada si wanaagsan ayay abaaraha ugu gurmadeen oo maaragtay iyo shicibka iyo askarta wax aan u gurman oo ku nool sankuneeflo ku nool oo puntland u kicin maleh waxaana waxay ahayd hadalkii halkudhigii uu madaxweynahoodu yiri isku tashada isku tashigii way ka dhabeeyeen dowladdana horumar ballaaran ayay gaarsiisay kaabayaashii dhaqaalaha uu ballan qaaday madaxweynaha puntland inuu wax ka qabanayo isaga iyo dowladiisa xukuumadiisa aada iyo aada ayaan ugu tahaniyadeyneynaa waxaan leenahay guul soomaali weynna waxaan u rajeyneynaa guul orib keligii ma belbelo waxaan jecelnahay inay soomaaliya oo dhan sida puntland ay noqotay ay ku dayato ilaahayna na wada siiyo ma nabadgeliyo aan ku daaqno rabbina waxaan ka baryaynaa roob iyo khayr waxaan leeyahay guulkaas waxaa kasbatay reer puntland oo dhan hadday tahay salaadiin hadday tahay dhalinyaro hadday tahay hooyooyin hadday tahay ciidan waxa weeye hadday tahay shicib kulligood waxaan leeyahay guul iyo khayr baan idiin rajeynayaa gacmo wadajir bay wax ku gooyaan ilaahay inuu talada siduu u waafajiyey dadkii kusoo dega martida ayay tashriifaan xaqooda siiyaan ummadda waa isugu mid intaasoo malaayiinaha ku dhex nool ayaga keliya wax ma qabsadaan dadkiina waana fahmeeno waxay noo fahmeen sidii aan annagu u nahay oo kale iyaguna waxa weeye garab baan ina siinayaan markaa khayrkaasa ilaahayna waafajiyey ilaahayna hanoo ziyaadiyo nagama nusqaamiyo waxaan kaloo leeyahay madaxweynaha puntland aada iyo aada iyo aada iyo aada ayaan tahniyad kuugu soo diraynaa golaha nineteen sixty oo dhan anuu ku hadlayo magaca gabdhaha waa asli alloore ina cali gaasow gobolada la gaari waayey waa inaa xuquuqdooda iyagana aad u dadaashaa oo aad dekedaha aad ballaariso badiso eerboodada isbitaalada ceelasha waxqabadkaagu wuu muuqdaa hasii ballaarto ayaan kuu rajeynayaa iyo guul iyo caafimaad caafimaad baa wax lagu qabtaayo caafimaad taama allaha ku siiyo adiga iyo dadkaaga iyo shicibkaaga iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan nabadgeliya asalaamu calaykum
waaya saddex jeer baa inta la hubo oo hadda laog yahay mujtamaca soomaaliya ay ku badbaamay dhulkaasi hadda puntland la yidhaahdo dagaalkii sokeeye ama dowladda waktigii ay duuntay ee soomaaliya dowlad ku nool bay ahayda kala yaacday magaalada boosaaso waxay noqotay xarunta soomaali oo dhan isugu timi dekada keliya shaqaynaysa ilaa geesa gees looga adeegayay noqotay waa weliba soomaalinimo maaha wax kale aanan ka jirin magaaladaasi iyo dadkii isugu yimi gudahoodana sidoo kale waxaa yila dagaaladii sokeeye ee gobolada koonfurta aadka uga socday weliba goboladaasi aada iyo had iyo jeer abaara iyo colaadu ku badan yihiin dhinaca koonfurtaas sheeko dadkoodii usoo qaxay aada bay ugu badbaadeen waa badbaadadii baad moodaa waa meeshii ugu badnayd ee mujtamac soomaaliyeed ee ku qaxooti lama oran karee barakacayaasha iriga loo bixiyey waa dadkoodii dalkoodii meeshay deganaan uga guuri waa dalkooda gudihiisa soomaali badan baa ku badbaaday dhul fara badan ayaa ka furan qardhay ka furan yihiin hoosaasay ka furan yihiin kaalkacyo ka furan yihiin bariyo ka furan yihiin oo weliba hanti guriyaa iyagu iska leeya xataa loogu dhisay sidoo kaleeto dadkan xaalka ka abaarta waxaad moodaa goboladii laga soo gaari karayay oo dhan la isaga yihiin aada bay ambaliyo mudan yihiin maamulka iyo weliba dadka shacabka ee reer puntland caalamka meel kastoo ay ka joogaan sidoo kale waxaa iyana mudan in loo hambaliyeeyo ummadda soomaaliyeed ee aan ka abaajicin marnaba waxqabadkaa dhabtaa ay ka geysanayaan reer puntland ummadda u tagta u geysanayaan aan marna ka abaajicin wakti walba ugu hambaliyayaan sidoo kaleeto masaalada kala duwan dhinaca horumarinta ee hadda ka socota puntland iyo kuwa soo socdaba kuwaasoo noqon doona kuwa soomaali ay ka wada faa'iidaysato ilfican bay tani sii socotaa waa golaha nineteen sixty iyo barnaamijkan caawa aan ugu talagalnay dhiirigelinta iyo hambalyada bogaadinta dowladda puntland iyo shacabka reer puntland dhinaca abaaraha iyo dhinaca mashaariicda horumarinta kaasoo ka qayb qaateen maamulka iyo weliba odayaasha golaha nineteen sixty aan qarxarin sidoo kaleeto waxaa qaadi doonaa codadka kala duwan ee golahan caawa ka baxay wakiilada kala duwan ee golaha iyo kuway wada shaqaynta leeyihiin aqaankoor haddii la yidhaahdo saadaalius oo ah asaasihii dhinaca codka dibadda dalka loogu suginayo ee golaha nineteen sixty isaga ooda hirgeliyey ugu horreeyey websiteki golaha nineteen sixty codkiisa qaaday wilaas baa kamid a ee websiteka weyna guuska leeyahay ee golaha nineteen sixty
يحب شعبنا وتأثر لبها عندما تبقى الجبر تغير قلبها
He was so away, he was so away.